ku-samaha gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ismaaciil yuusuf cusmaan oo shir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyeen goobaha iyo habka loo qaadi doono imtixaanka laga qaadaya macalimiinta cusub ee qaadanayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya ismaaciil yuusuf cusmaan ayaa sheegay in imtixaanka uu dhici doono maalinta beri islamarkaana si rasmi a uga bilaaban doono magaalada muqdisho iyo min laba magaalo oo ka mid ah maamul goboleed kasta kaasoo socon doona hal maalin imtixaanka waxaa la geli doonaa beri oo toddoba iyo labaatanka bisha februaari laba kun saddex labaatan ay tahay waxaan lagu kala geli doonaa gobolka banaadir oo ah toban xarumood iyo maamul goboleedyada soo socda oo maaragta kale ah galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland waxayna xarumahaas galmudug waxaa lagu gelaya saddex degmo oo min hal xarun ah degmooyinkaas oo kale ah dhuusamareeb gaalkacyo iyo caabudwaaq hirshabeelle waxaa lagu geli doonaa laba degmo oo kale ah beledweyne iyo jowhar oo oo saddex xarun ah saddexda xarun waxay u kala baxaan laba waa beledweyne halna waa jowhar koonfur galbeed saddex degmaa lagu geli doonaa oo kale ah afgooye baydhabo iyo xudur waxayna xarumuhu yihiin afar xarumood degmo kasta waa la xarun marka laga reebo baydhabo waa laba xarun ah jubbaland waxaa lagu gelaya laba magaalo ama laba degmo oo kale ah garbahaari iyo kismaayo min halna xarun ah imtixaanka shuruudaha waxaa ka mid ah ardayga gelaya ama macalinka gelaya inuu horta aqoonsiga uusan kasoo tegin qofkan aqoonsi wadan looma ogolaan doono inuu galo xarunta imtixaanka waqtiga imtixaanka la tegaayo xarumaha waa todobada subaxnimo ama hal sac qofka si uu yaqaano todobada iyo barka ama hal sac iyo bar waxaa loo u fadhinayaa kursiga loogu talagalay qofka macalinka ah imtixaanka si uu bilowdo sideedda subaxnimo sideedda ayuu bilaabmaya imtixaanka koowaad wuxuuna ku egyahay tobanka iyo barka imtixaankaas waxaa uu noqon doonaa multiple joyce ama imtixaan ah goobaabageli oo maarata siddeetan su-aalood ah oo laba sac iyo bar socon doona muddo laba sac iyo bar yacni sideed sideedda subaxnimo ilaa tobanka iyo barka subaxnimo waxaa loo ogol yahay qofka inuu la galo xarunta keliya qalinkiisa iyo calculator oo xisaabaha uu maaragtay ku qoran karo waqtiga labaad marka imtixaan koowaad la galo tobanka iyo barka subaxnimo kadib waxaa la aadaya break waxaa lasoo noqonaya ko iyo tobanka ama shan saac oo gow ah imtixaanka labaad si u bilowdo imtixaanka labaad waa su-aalo toos ah waana afartan su-aalood waxayna socon uuna socon doonaa saddex saacadood oo wuxuu ku egyahay labada duhurnimo haddaba imtixaanka macalimow imtixaanka marka aa gelayso su-aalaha waxay u baahan yihiin meel aa kaga jawaabto warqado banaanka aa ka keensatay looguma jawaabayo warqadaha su-aalahana looguma jawaabayo waxaa la socda su-aalaha waxaa la socda buog oooo ah loogu tagala jawaabaha lama ogolaan doono meel ka baxsan buuggaas jawaabaha loogu talagalay in lagu jawaabo saa darteeda macalimiinta waa inay buugga jawaabaha loogu talagalay kusoo qor anshaxa in la ilaaliyo oo ah inay qof walba mas-uuliyad iska saaro